toddobadii bilood ee ugu horreeyey ee sannadkan waxaa gaadhay waddamada xubnaha kaamidooga yurub qaxooti gaadhaya ilaa iyo saddex boqol iyo afartan kun oo qof kuwaasoo noqonaya qaxootigii ugu badnaa ee dalalka midooda yurub gala tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida ku dhowaad laba kun iyo afar boqol oo qof ayaa badda ku dhintay intii aanay gaadhin waddamadaasi dadkaas gaadhay midooda yurub waxaa ku jira dhallinyaro badan oo soomaaliya hase yeeshee waxaa jira tiro badan oo soomaaliya oo badaha amaba saxaraha ku dhinta kuwooda ka badbaada safarkaasi halista badan ayaa la kulma dhacdooyin xanuun badan inta ay socdaalkooda ku jiraan haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin gaar ah oo arrintaasi ka hadlaysa inoo haya maxamed ibraahim cabdi oo ku magac dheer sumuli curaagti waa nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waa shakhsi bartay xirfado kala duwan oo uu ku shaqaysan karo oo ay ka mid ahayd inuu aqoon dheer u yeeshay dhinaca badda ugu dambayn waxaa galay damac siyaasadeed wuxuuna ka mid noqoday murashaxiintii u tartamay golihii deegaanka ee somalilan ka qabsoontay bishii noofembar ee sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka hase ahaatee nasiibku umuu saamixin inuu ka mid noqdo koob iyo labaatankii mudane ee lagu dhawaaqay bishii januwari ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka wuxuu bilaabay safar dheer oo tahriib ah oo ka soo bilaabmay magaalada cerigaabo xilliganna wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka haddaba maxamed ayaan weydiiyey wakhtiga ay ku qaadatay inuu dalka jarmalka ku gaadho ilaa iyo maalintii aan ka imi ilaa iyo intaan yurub soo gaadhiye waxay ku qaadatay sanadii toddoba bilood maxamed ibraahim cabdi safarkiisa waxaa ku xeeran dhacdooyin badan oo murugo xambaarsan kuwaas oo sawir ka bixinaya khatarta dahsoon ee tahriibka iyo sida dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu madheen inkasta oo dhacdooyinka uu la kulmay ay midabo mid ka darayd haddana qaar ka mid a kuwa weli maskaxdiisa aan ka go'in waxaa ka mid ah safarkiisii badda maxamed iyo asxaab kale oo tiro badan oo ay ka mid ahaayeen dadkii wakhtiga badan ay soo wada qaateen ayaa doon ka wada raacay dalka liibiya doontaasi waxay siday ilaa boqol iyo koob iyo soddon qof laakiin dadkaas badankoodu way geeriyoodeen waxaanu tiro ahaan aanu hayn boqol iyo koob iyo soddon qof aanu hayn tiradii aanu libiya ka soo baxnay badda markaa waanu ku qaraqanay tutosdeedkii bishii sideedaad baanu ku qaraqanay waxaanu ku jirnay muddo sideed iyo toban maalmooda ilaahay dadkii uu oofsaday allah yarxam araaximiin iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen sideed qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay ilaahayna aan uga rajeynayo inuu ilaahay camaashooda uu saalax ka dhigo jannada firdowsa ka waraabiyo dad dhibaato badan arkay bay ahaayeen weliba waxaa ku jiray walaalkay ahna saaxiibkay oo aanu ilaa ciyaalnimadayadii aanu soo wada noolayn ilaa iskulaas maydaan ahayn adigoo arkayaa markaa dad badani hareerahaaga dee wakhti badan ay maalmo badan ku dhimanayeen marka xusuus bay kugu reebtay dabcan arrintaasi xusuus bay igu reebtay xusuus maguuraana bay igu reebtay waxaan ilaa u karan bay noqotay shaqadii ugu weyneyd in adduunyada kala kumaa bay noqotay marna niyadeyda kumay jirin in dhibta intaa leeg baad yurub usii maraysaa wakti intee la-eg markaad ku geysid ayaad xabsina kusii jirtay intaad u socotay inaad gaadhid halkaa xabsi waxaan ku jiray muddo badan baan ku jiray tiraba saddex xabsi baan galay waxaan ku jiray inaa xabsi sanadii saddex bilood baan ku jiray weliba anigoo dhibana oo dad sideed qof aanu ku nool nahay oo intii kale ay ku dhinteen ayaa haddana mashaqada labaad inoo siraacday waxay inaan dee goob caafimaad iyo midna aana la geynay xabsina la geeyey xabsigaana korontona laku wareysan jirin laodhan jiray dadkii ka warraba iyada jirdil naloo geysanayo marka waxaa laydinku jirdilayaa dadkii geeriyooday in layd yidhaahdo keena waxaana laku jirdilayay in la yidhaahdo dadkii geeriyooday idinku maxaa u dhiman weydeen dadkii maxaa laayey talabaad in laku jirdilaya waxayd ciddii idin jirtay sheega anagoo ciddana jirta aan garanaynba oo anagoo guri ku xareysan xeebna la keenay qofkana dirayana xitaa aananu garanaynba sidoo kale xasan maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer xasan gujis wuxuu ka mid yahay sideedda qof ee doontaas ka badbaaday isna xilligan wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka markaan yurub imaado wax yaalo ma ma lahan waa waktiga aan soo intaan soo socday soo tahriib rafaadkaan soo maray intaas iga baxay aan kuu soo celiya idaga taagantaha xasan gujis sumuli iyo saaxiibbada kale ee badbaaday shan maalmood ayay badda dhex dabaalanayeen waxaa maalmahaas hareerahooda buuxdhaafiyey meydadka oo badda dul sabaynaya waxayna marar kala duwan miciin ka dhigteen in ay u dulbaxaan meydadka si ay ugu nastaan marka ay dabaasha ku daalaan badare laba maalin jawiyaan haysana horta badda sidaan ku galnay marka laba maalin jawira ma lagu galo waa iska galna nasiibkeena marka wax iska qoranay ahayd matoor baddiyaan ugu kacday matoorkiiaaba ka dhacay qaar meeshay ku shoogeen marka qaar baddi ay ku daateen waan garta marka doonta waxaa laga sheegay boqol iyo koob iyo soddon qof inaad saareedeen maxaa dhintay maxaa badbaadiy wallaahi sideed qofaa ka badbaada adiguna sideedda qof baad ka mid ahayd sideed sideedda qofaan ka mid ahay marka waan shan maalinna waan dabaalaneynay dadka qaar xataa niidadka markuu qofka dhinto badda waa soo caarinaysa waa iska sabeynayaa dadaa qabsanaya niidka nafka raadinaya qofka soo u degin markuu dabaasha ku daalo uu ku nasto xilligan xasan wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka welina gacanta kuma hayo sharci sidoo kalena weli ma hayo noloshii uu baadi goobayey ilaa hadda sharci ma helin adiga sanad waan joogaa meesha waxaan hayo ma lahan marka saan mas- masar dhab meesha kama haysan laakiin ilaa hadda maskaxdeeda way qaadan la-dahay waxaan rafaadkaas aan kasoo maray ilaa hadda aan meesha aan iska fadhiyo wax ma qabsan kartid ma shaqaysan kartid nin dhalinyaro ahaa feel galay lacag aa feel u galay subaxda markaa gashid ilaa laba iyo tobankii kuu gaaraysaa feel ugu jirtid maxamed isna wuxuu u ciyaaraa koox kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada uu degan yahay ee dalka jarmalka hase yeeshee weli ma hayo noloshii uu isna baadi goobayey intaasoo dhib ninkayga usoo maray ilaa imka bilaa sharci baan ahay waxaana ku noolahay waddanka jarmal humaaga bini-aadanka dadka iskoorka dadka soomaaliya markay joogaan ay aaminsan yihiin iyo ka imaanshiyaha halkan markay yimaadaan waa laba masalo aada u kala dheer waxay aada u kala dheer tahay waxa aad adigu qofka soomaaliya joogaa uu isleeyahay yurub bay yaalaan yurub markuu yimaado wixii ma yaalaan sumuli curaagti ayaan weydiiyey fariinta uu u diri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee weli maanka ku haya tahriibka horta dadka dhegihii waansan unbaa ilaahay waaniyo unbaa horta waansan laakiin aniguba markaan waddankii joogay nimankaa waxaan ohan lahaa fikir baan aaminsanaa qofka yurub joogaa markuu igu yidhahdo yurub waxa ma yaallaan waxaan odhan jiray been baad sheegaysaa marka maanta xaqiiqadii baan ogahay oo kii shalay a- aan odhan jiray been baad sheegaysaa waxaan ogaaday inuu gacalka ahaa uu run sheegaya waxaan niyo nimankaa kula talin lahaa waddadaasi waa waddadii geerida weliba anigu maalintaan soo maray maantay kasii dhib badan tahay waxay uga sii dhib badan tahay way kasii lacag badan tahay iyadoo kharas toban kun oo dollar ee uu aniga iga soo baxay haddana maanta tobankii kun lacag ka sii badan ayaa qofkaa kasoo baxaysa marka qiimaha intaa la eegee kasoo baxaya maaha qofkaa mid yurubkaa soo gelaya waxaan weliba waa wax aad noloshaada kusoo gelayso nolol adag oo fifty fifty ah oo baktiyaanasiya marka waxaan odhan lahaa qofkaa iminka soo socdaa waayaha aad kusoo baxaysa iyo halkaa jidkaa geerida waxaan odhan lahaa inaad ka tanaasushaa wanaagsan sheekadani waxay ka mid tahay dhacdooyin tiro badan oo maalin walba ka dhaca badda dhimashada iyo saxaraha geerida lama hayo tirakoobka sugan ee dhallinyarada soomaaliyeed ee ku qarraqmay badda ama ku dhintay saxaraha sidoo kalena lama oga tirada dhabta ah ee ku jira xabsiyada kala duwan
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi dareenka adag laynoo diyaariyey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington